hadal jeedinta madaxweyne farmaajo waxay ahayd mid aada loo sugayey waxaana ku horneyd rajada dadka degan magaalada muqdisho waxaa khudbadan u dhega raaricinaya qoysaskii ka barakaca guryahooda mucaaradka kasoo horjeeda dowladda soomaaliya iyo dadka daneeya siyaasadda waxaana si weyn loo sugaya wuxuu ka dhihi doono go-aankii muddo kordhinta ee dhaliya ahkirnaynta amnimidda siyaasadeed labaiyo tobankii abriil ee golahu meelmariyeen madaxweyne farmaajona qalinkuuu ku duugay saddex-iyo tobankii bishii abriil lama oggolaan karo in dalkeennu iyo magaaladanba mar labaad ay ku laabato dhabbaddii foosha xumayd ee uu qaaday soddon sano ka hor sidaas awgeed waxaan dooranay inaan u hiilinno xasiloonnida dalka iyo inaan khilaaf khilaafka dhexdeenna ah shisheeye uusan nooga faa'iidaysan aannu dhexdeenu ka xallisanno si dowladdeenna curdunka ah aysan nooga burburin waxaannu go'aansannay inaan xalka ku raadinno wada hadal inaan fowdo loo bilaabo loo bilaabin kuwa doonaya inay sarriftaan dhiigga shacabka balse aan tusaale u noqonno ilaalinta nabadda iyo badbaadinta shacabkeena madaxweyne farmaajo ayaa golaha ka dalbay in dib loogu laabto heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar si loo xaqiijiyo xasiloonnida amni midda siyaasadeed
mudanayaaliyo marwooyin waxaan dhammaantiin idinka codsanaya idinka oo xiidrinaya duruufaha siyaasadeed ee dalka ku gaadaaman iyo marxaladaha cakiran ee aan ku jirno inaad nala qaadataan in lagu noqdo ama lagu laabto heshiiskii wada ogolka ahaa ee aad ansixiseen labaataniyo lixdii sebteembar labadii kun iyo labaatanka madaxweyne farmaajo ayaa golaha ka hor sheegay in hoggaanka amniga ee doorashadu ku wareejinayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble golaha sharafta leh waxaan rabaa inaan caddeeyo in ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble uu hoggaamin doono diyaarinta iyo hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka waxaa iska leh ra-iisul wasaaraha waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaargarowdo hawshaas baaxadda leh ama baaxadda weyn mudanayaal iyo marwooyin gunaanadkii waxaan rabaa inaan ugu baaqo siyaasiyiinta naga aragtida duwan in ay ka shaqeeyaan danta guud ka waantoobaan kicinta dadweynaha iyo bulshada ka fogaadaan in amniga khatar la geliyo una soo laabtaan dhabbaha wadahadalka iyo isqancinta iyo isu tanaasulka intaasi kadib guddoomiyaha golaha shacabka ayaa codgeliyey codsiga madaxweyne farmaajo meesha ka saaraya go-aankii labaiyo tobankii abriil laguna laabanayo heshiiskii doorasho ee toddobiyo tobankii sebtembar codaynta sidaan ayay u dhacday heshiiska toddobiyo tobanka sebtembar in dib loogu noqdo wax ka aamusay ma laha xildhibaan diiday ma laha waxaa ogol u codeeyey boqol iyo afartan xildhibaan sidaas awgeed waxaa loo noqday heshiiskii toddoba-iyo tobankii sebtembar sidaasu ansax ku yahay xildhibaanada golaha shacabka qaarkood ayaa ka aragti dhiibta go-aanka madaxweynaha iyo ku laabashada doorasho dadban
golaha runtii dee horaan u sheegay golahu waa dhibban yahay aad iyo aad buu u dhibban yahay waa golo aan awooddiisa iyo biseylkiisu uusan gaarsiisnayn hore ayaa waxaa loo marsiiyey wax sharci darro ah dee sharci darradii aan ka laabannay waxba hadda culays oy badan ay leedahay ma leh laakiin golaha aniga waxaan ka filayo oon rabay inaan ka hadlo sebtembar kadib sebtembar kadib iyo wixii ka ratimo goluhu uu ka doodo oo uu wax iskala gaaraan ka rabo laakiin waxaad mooddaa goluhu shalay sidii uu oggolaaday inuu haddana maanta uun madaxweynihii ma yidhi haa waa dhammaatay khudbadda madaxweynaha waxaa ka muuqatay weli in uusan inuu rabo tekniikiskiisii iyo la meerasidiisii inuu isticmaalo uu lahaa shuruud la'aan teendhada ha lagu tago wax shuruud la'aan layidhaha ma jiraan shuruud baa looga soo kala tegey madaxweynuhu inta uu awoodda rabo inuu ku maquuniyo doorashada qof la tartami kartaa ma jirto waa inuu doorashada tartankeeda aqbalaa waa inuu ra'iisul wasaaraha fursad siiyaa ra'iisul wasaaraha baan fursad siiya hadda sheegay iyadoo qoraalaha laga rabaa go'aanka baarlamaanka qaatay dabcan iyo hadaljeedinta madaxweynaha waa iswaafaqsanaayeen codsiga madaxweynaha uu baarlamaanka u soo jeediyey oo ahaa in dib loogu laabto doorashadii toddobiyo tobankii sebtembar labada kun iyo labaatanka la saxiixay lix iyo labaatankana baarlamaanku uu ansixiyey oo doorashadu dadban ahayd in lagu laabto si xasiloonida dalka iyo muxuu ahaa isfahamka dhinacyada loo fududeeyo wax laisla ogol yahay oo muxuu ahaa doorasho deg deg ahna loo galo
go-aankii golaha shacabku ay meel mariyeen labiiyo tobankii bishii abril saddexiyo tobankii bishan oo seexa madaxweyne farmaajo ayaa xaalad amni ka abuuray muqdisho meelaha qaarna ciidamada dowladda ayaa ku dagaalama waddooyinka waaweyn ee muqdisho xaafadaha qaarkoodna waxaa ka samaysma dhufayso dadkana way barakaceen cabdulqaadir okey v o a muqdisho